faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaanigu reediyo cadaado waxaa kusoo dhawaatan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon xaalada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo kacsan kadib markii dowlada federaalk soomaaliya ururka ilasunaa ciidamaad kasoo horjeeda ay isku geeyeen gudaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowlada federaalk soomaaliya oo la sheegay in si hoose ay u bilowda soo xulista xildhibaanada labaad ee ka mid noqonaya baarlamaanka ee galmudug baarlamaanka hirshabeelle oo kulan ka yeelanaya xaalada cakiran ee ka jirta gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada badweyne ee gobolka hiiraan webiga shabeelle oo qoysas danyar ah ku gadoomiya xaafado ka mid ah magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan webiga juba oo fatahaad ka sameeya deegaanada degmay hoosta degmada bahsagoon ee ku yaala dulaadka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoroon warka duhur reediyo cadaado goor u diyaagurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibayaal waa duhur jimca taarikhda ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan xaalada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa kacsan kadib markii maanta dowlada federaalk soomaaliya iyo ururka ilasunaa ciidamaad kasoo horjeedan ay isku geeyeen gudaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka jirta cabsi xooggan taasoo ka dhalatay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda kadib markii galankii dambe ee shale rasaas lagu faray bartamaha guri uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb madaxa xukuumadda galmudug sidoo kalena ah xubin ka tirsan ururka lasunna ee gacanta ku haya magaalooyinka dhuusamareeb ee gurceel wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabri oo dhuusamareeb ku suganay xalal sheegan qadka telefoonka kula hadlay sheekh maxamed shaakar al xasan oo ah xubin ka mida ururka lasunna sidoo kalena ah madax xukuumadda galmudug wuxuuna kala hadlay sidii loo qaboojin lahaa xaaladda cakiran ee ka jirta dhuusamareeb taasoo ka dhalatay markii askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya uu rasaas ku furay guriga madaxa xukuumadda galmudug uu ka degan yahay dhuusamareeb taasoo lagu magacaabo xarunta inji sidoo kalena ay ku sugan yihiin guddigii doorashooyinka dhawaan uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar al xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa madaxa xukuumadda galmudug u sheegay inay ka jawaabeen dalabkoodii ahaa in lasoo xiray askartii ka dambaysay rasaasii xal lagu faray xerada inji oo ka mid a goobaha madaxa xukuumadda galmudug uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiirka arrimaha gudaha ayaa madaxa xukuumadda galmudug ku qanciyey in rasaasaas ay ahayd mid uu fulay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada booliiska soomaaliyeed islamarkaasna ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan kadibna maxkamadda hergoodiran dowladda federaalk soomaaliya ay ka xun tahay sida ay wax u dhaceen sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa madaxa xukuumadda galmudug ka codsaday in aan la argagax gelin bulshada ku nool dhuusamareeb islamarkaasna xooga ururka lasuna ee ka wada dhaqdhaqaaqa ciidan inay joojiyaan daayaana xarumaha ay la wareegeen ee ku yaala dhuusamareeb ilaa lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa inoo sheegay in madaxa xukuumadda galmudug uu aqbalay baaqa kaga yimid wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya balse ay doonayaan in sharciga la horkeena lana caddeeyo sababta keentay in la rasaasiyey xarunta inji uu degan yahay madaxa xukuumadda galmudug sidoo kalena ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ururka lasuna ee gacanta ku haya qaybo ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya madaxda ururka lasun iyo kuwa galmudug ee ku sugan dhuusamareeb ayaa ka carooday tallaabada lagu rasaasiyey xarunta inji xilli uu ku sugnaa madaxa xukuumadda galmudug sidoo kalena ka mid ah mas-uuliyiinta ururka lasun ee ku sugan dhuusamareeb ciidamo ka tirsan ururka lasun oo ka samabaxay magaalada gurceel ee gobolkana galgaduud ayaa xalay ilaa saaka lagu arkayey wadooyinka waaweyn ee dhuusamareeb wixii ka dambeeyey rasaastii xalay lagu furay xarunta inji oo sidoo kalena ah xarunta ugu weyn ee ururka lasun ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ciidamo aada fara badan ka dejisay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamadan oo gaaraya ilaa lixdan askar oo ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana gorgor ayaa maanta ka degay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamada ay yihiin ilaalada gaarka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo la filayo in maanta uu gaaro magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamada maanta laga dejiyay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa ku soo aadaya xilli magaalada dhuusamareeb ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda federaalka ee maamulka ilsunna kadib markii askar ka tirsanaa ciidamada booliiska soomaaliyeed ay rasaasayeen sheekh shaakar xarun uu ku sugnaa oo ku taalla gudaha dhuusamareeb ciidamada gorgor ee maanta ka degay dhuusamareeb ayaa waxay durbadha dhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen xaafadaha iyo sidoo kale wadooyinka dhuusamareeb waxaana la arkayey gaadiidkooda oo dhex maraya dhammaan xaafadaha dhuusamareeb xildhibaan shacar shago oo ka mid a xubnaha safo ka soo galay galmudug oo goor qadka telefoonka kula hadlay ayaan weydiiyey xaaladda ka jirta dhuusamareeb iyo halkay ku dambayn doonto waxa uu sheegay in xaaladda ka jirta dhuusamareeb ay ka dambayso dowladda federaalk soomaaliya kadib markii ay dhuusamareeb ay keentay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka oo maamulka ee sunna gacanta ku haya dhuusamareeb aysan aqoonsanin guddiga soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya kaas oo loo soo magacaabay in soo xulan xildhibaanada labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqon doona
saddexdii bishii juulaay sanadkan labada kun sagaal iyo tobankii heshiis baa waxay wada galeen madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka heshiiskaas oo ahay in mataqaana labada dhinac ay soo wada magacaabaan gaar ahaan labadooda particulary inay soo wada magacaabaan guddigaas si wada jira heshiiskaas waa soco waayey sideedii bisha ayaa dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo saartay guddi saddex iyo toban qodob ka ku saddex iyo toban qofkood ka kuban ee u magacaawday guddigii farsamada galmudug xaalkeeda haddii heshiis dowladdu ay keeni weyda ama heshiiskii lala gala ay ka baxdo waxaa loo noqonaya labada dastuur kan dowladda federaalka iyo kan galmudug baa loo noqonaya wasaaradda turisiin ayaana qabanaya adigoo mahadsan horta waxaa lusuna la yidhaah oo dhawaaqaysa aada maqashay ama warqad ka soo baxday ama hadal ka soo baxa mid ma jiraan waxaa hadalku soo saaray ama warqada daba taagan ama dowladda heshiiska la gashay waa dowlad goboleedka galmudug ma dhacayso caqlina maaha mana ku talinayno waxaan ku talinaynaa haddii heshiis la wada galo oo soco waayo labada dastuur ha loo noqdo cidda uu awoodda siinayana ha looga dambeeyo waana midda dhibaatada iyo cabashada hadda ay ka taagan tahay balse waxaan kuu sheegayaa guddigan sheekh maxamed shaakir magaca waa guddi dastuuriya wuxuu ku qotonoo qodobka boqol iyo labaatanaad ee dastuurka federaalka iyo qodobka dastuurka dowlad goboleedka galmudug labaatan iyo sagaal qodobkiisa ah oo meel loo dhaafi kara la arag haddii heshiis la jiiba kaasaan u kala baxayna haddii alla idin waana mahadsantahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa maanta laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan taas oo ka dhalatay markii ciidamo taabacsan dowladda federaalk soomaaliya gorrow ay ka dejisay dhuusamareeb sidoo kalena dhuusamareeb ay yimaadaan ciidamo ka tirsan ururka lasan oo safar dhanka dhulka uga sanbabaxay magaalada gurceel ee gobolka galguduud waxaana shacabka ku nool dhuusamareeb ay dareemayaan cabsi xoogan taas oo ah in ciidamada ku sugan dhuusamareeb ay isku dhacaan halkaasna dhibaato kale ay ka dhacdo dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in si hoose u bilowday soo xulista xildhibaanada labaad ee ka mid noqonaya baarlamaanka galmudug ayaa nuur xirsi ayaa warkan faahfaahinaysa xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay bilowday qorshe si hoose ugu soo xulanayso xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug qorshahaasi oo ay madaxda galmudug ee aada uga soo horjeesteen maadaama faragelin xoogan ay ku hayso dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug dhanka kale waxaa ka hadlay arrintaasi sheekh shaakir oo ku dhawaaqay isagoona in dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay inay soo xulato xildhibaanada cusub ee galmudug si ay usoo doortaan shaqsiga iyagu rabto oo kamid ah musharaxiinta hadda xilka u taagan isagoona sheegay in arrintaasi madaxda galmudug ay ka go-aansatay inay kasoo horjeesato runtii himiladii iyo horumarkii ay jeclaayeen shacabka galmudug runtii inta yani niyajab ku abuuray waa waxaan isdhihi karaa mas-uuliyadda lama wada lahe inay tahay dowladda federaalka arrintaasna in badan waa ka dignay galmudug markii la dhisay labada kun iyo shan iyo tobankii waxaa lagu dhisay khilaaf afartii sano waxaa rigaadiyay khilaaf dowladda federaalka ee hadda jirtana runtii wadadii unbay martay ayadoo guddi soo xulatay xildhibaano ayadoo ay rabta rabta inay soo xulato hogaan ayadoo ay rabta inay soo xulato taana ma ay ogola hadday tahay bulshada kusugan galmudug iyo odayaasha dhaqanka maadaama arrintaas lasoo tijaabiyey laguna guultaraystay dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya heshiisyada dhammaan ay la gashay ahlusunna wal jameeca ee burbursay isagoona sheegay inay ka codsanayaan in arrimaha galmudug ay gacanta kala baxaan dowladda federaalk soomaaliya islamar ahaantana fargelinta xoogan ay ku hayso galmudug ay ka joojiyaan ayuu yiri xildhibaanka oo sii hadlayay madaxdii galmudug iyo dowladda federaalka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan intaa waxaa ka duwanaatay in gebi ahaanba ay dowladii wax allaale wixii heshiisa ay ka baxday arrintaasna waxaan rabaa inaan iga digo in aysan galmudug dowladda federaalka aysan qas iyo qalalaadka iyo jahawarar siyaasadeed aysan ka abuurin cid dood qataahi ma jirin cid colaad wadaahi ma jirin nabad baa lagu soo dhaweeyey nabad baa lagu taageeray geedi socodkii dib heshiisiinta iyo arrimihii dhammaa ee galmudug yacni laysugu keenayay ma ahan in ay dowladdu ayadu caqabad ku noqoto galmudug iyo geedi socodkeeda marka arrimahaas oo dhan waxaan isdhihi karaa wax allaale waxay ka yimaada ama caqabad ah ama yacni dowladda inay mas-uuliyaddaas ay qaadayso hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan galmudug uu ku dhawaaqay in dowladda federaalk soomaaliya safarada ay ku tegayaan maamulka galmudug ay joojiyaan maadaama ay fargelin ku hayaan maamulka galmudug isagoona shacabka maamulka galmudug uu ugu baaqay in ay sameystaan maamul ay leeyihiin baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa kulan ka yeelanaya xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada balweyn ee gobolka hiiraan xildhibaan daare aadan faarax kala dir oo ka madax xubnaha baarlamaanka hirshabeelle oo la hadla raadiyo hadaado ayaa sheegay in kulan gaar ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ka yeelan doonaan xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo xilligan ay ka jiraan fatahaad uu sameynayo webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xildhibaanku wuxuu sheegay in baarlamaanka hirshabeelle ay xil gooni iska saari doonaan fatahaada uu sameynayo webiga shabeelle islamarkaas wixii karaangooda ay ka qaban doonaan dadka danyarta ay ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xaafada ay ka kooban tahay taasoo saameyn xun uu ku reebay fatahaada webiga shabeelle uu ka sameynayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle xildhibaanku wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya maamulka hiirshabeelle mas-uuliyiintiisa iyo shacabka waxhaysta ay ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay iskala kaashan doonaan sidii wax lagu qaban lahaa dadka dhibaataysan ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna hay-adaha beesha caalamka ay ugu qeellaamin doonaan sidii wax looga qaban lahaa fatahaada webiga shabeelle uu ka sameynayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle arrimahan waa arrimo masuul rabaani ah waxa ilaahay u keenay oo qadar ah waaye xus shaksi iyo dowlad iyo shaksiyaad wax lagu oran kara ma ahan maqaadiir ilaahay xaggiis ka timid laakiin annaga ka baarlamaan ahaan inaan xukuumadda ku doorino dadkaas inay darsooma ka bixiyaan gudaha dhexdooda oo ay isu geeyaan meelaha kada ah ama buuraha ah kadibna dadkaasi loo gurmado maadaama hawaadihii muxuu ahaa ay ku noolaayeen sida macraadihii iyo onada iyo awgeedii kasoo baxeen oo ay taagan yihiin meel cidla ah oo qoraxda ay nagel yihiin roobka ay nagel yihiin in loo gargaaro oo hay-adaha ka shaqeeya gobolka iyo xukuumadda uga iskaashanaayo dadkaasi si degdeg ah loo gaarsiiyo gargaar degdeg ah taasaan annagu ku baaqaynaa dhowaan baarlamaankan wuu simi doonaa ajandaha ugu horeeya oo baarlamaanka uu ka hadli doonaa fataawaan kasoo noqday hirshabeelle iyo gaar ahaan darweyne annagu waxaan leenahay xildhibaan ahaan waajibaadka naga saaran dadkaas shacabka ah marka gaaban doono mana ka seexan doono habeenii maalin waxaanu tabanahayna waa shaqada iyo waajibaadka dastuuriga ah oo shacabkaan ku maqalna inaan gudinna ay tahay waana gudin doonaa insha allah ilahay idinkiisa xildhibaanada faarax kala dir oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee hirshabelle oo sii hadlay ayaa sheegay in dadka ku dhibaataysan duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee ka barafaacay ee ka barakacay fatahaada webiga shabeelle ee halkaas ayaduna dhibaato kale ku haysto islamarkaasna dadkaas laftooda ay wax badan u qaban doonaan
wallaahi biyaha markii hore ma xooganaan dadka barakacay markii hore iyo dadka maanta barakacay wax isu dhow maahan isbuucii lasoo dhaafay dadkii barakacay waxaa ka badan kuwa maanta barakacay biyaha maanta si xawli ayay u socdaan xaafadaha beledweyne badankooda way galeen wax ganacsi magaalada hadda ka furan ma jirto dadkii way ka kaceen waxay isugu tageen balgay galbeedka elgaale iyo meel ofisoola boorkii hore oo beledweyne ah waxaa leenahay marka maamulka hadda meesha joogo nasiib wanaag maamul fiican oo firfircoon oo aan isleenahay hawsha waa ognaday wax soo bixi karaan way joogaan waa xawaana ah waxaan ku dooraneynaa marka hay-adaha ka howlgala gobolka inay iska fadhiyaan wax macnana keenaysa wa- waktiga loo baahnaayo waa waktiga kana oo masiibooyinka markay yimaadiin waxaan ku dooranaynaa in dadkaas shacabka ay waxweyn ay u qabtaan maamulka gobolka iyo degmadana waxaan ku dooranaynaa hay-adaha inay kula xisaabtamaan in dadkaasi ay soo gargaaraan ilaahi waa gargaar laga sugaya laakiin hay-aduhuna waajibaadkooda iyo shaqooyinkooda waxay tahay caawinaadda ummadda soomaaliyeed marka waxaan ka rabnaa in ay caawiyaan dadkaasi guryahooda uga soo cararay fatahaada dowladda federaalka soomaaliyana waxaanu diraynaa ayagana baaq oo ah in ay dalabweyne dowladda ay usoo jeesato dadkaasi maanta waxay u baahan yihiin gacan dowladeed waa inay gacantii ka geystaan degdeg degdegna ay u diraan annaguna waxaan leenahay waa kula xisaabtamaynaa cid kasta oo annaga xisaabta ay nagala jirto sida madaxda hirshabeelle xukuumadda iyo dhammaan maamulka reer beer iyo reer degmo inay dadkaasi wax qabtaan oo kula xisaabtamaynaa annaguna ajantaha ugu hore waan ka hadli doona waxay noqon doonaa waxyaabahaasi saddexaad looga gaari lahay webiga shabeelle ee maran magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa xilligan saameyn ballaaran ku reebtay dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xaafado ka tirsan waxaana fatahada waxaanuu ku fatahay xaafadahaasi ayadoon dadkii ku nool xaafadahaasina ay u barakaceen duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasoo hadda xaalad nool xumo ay ku haysato webiga shabeelle ayaa qoysas danyara ku gadoomiya xaafado ka mid a magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdishakuur macalin xasan ayaa warkan faahfaahinaya waxaa saacadaha soo dhaafna isa soo taraya fatahaadaha uu sameynaya webiga shabeelle magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoona inta badan dadka ay ku barakaceen fatahaadaha webiga hase haatee biyihii ugu badnaa ayaa xali magaalada soo gaaray iyadoona dadkii tiradeera ee magaalada ku harsanaa ay saaki bilaabeen inay iskaga barakacaan xaaladda magaalada ayaa cakiran waxaana ka jira in qoysaska qaar ay weli ku xayir yihiin meelaha qaar oo ay halis ay ka jirto inkastoo aysan jirin gurmadyo dhinaca maamulka ka imaanaya haddana bulshada dhexdooda ayaa isku gurmanayo qaar ka mid a bulshada fatahaadaha ay saameeyeen oo biyaha dhexdooda aan kula kulannay ayaa sheekadaana indhex martay waa ku mahadsantihiin sida aad maaratahay bulshada a u dhex maraysaan oo codadkeeda a u raadinaysaan cabashada ay qabaan a u baadigoobaysaan fatahaadaha hadda inta aan arkayno waa webiga webigii nooma dhowo oo muddow noo jira waa biyo bannaan socdo oo magaaladii iyo xaafadihii soo barakiciyey oo magaalada dhexbartankeeda saan u galaawa maamulkooduna wax talaa kama keeno walaaniyow haddaan codsannana inay hadda wax ka imaanaan qiyaasi mayne waxaan ka codsanaynaa keliya inay dadka barakacay amniga u sugaan saameceel jaalaana degannahay waa kuwana biyaha daba dureyraan maamulka waxaan ka codsanaynaa inay dadka ay ka soo gaaraan biyaha fatahaadda beledweyne waxay noqdeen waba joog wax wax ka qabanaana ma joogaan dad cuuryaamiin waa yeello mar horaa la bixiyey wax hay-ado ama waxaan ku yidhi oo ii sheeg taakulaynoo oo ilaa hadda dadkaas caawiyana ma arag shaqaquus ayaan ka sodama asaakay biya ilaa dama asaakay biya ilaa waxaan daabta ayaan tega xaafadaan koro aa kuushin marka runtii dad badan oo hadda ka baxaan waa jiraan inta badan dadka horey uga baxeen biyo baxaayoyinka tii hore ayay ku tusaale qaateen way ka wada baxeen oo qaar yaraa ku haray ayagana baxnaaninaya biya laakiin saaka waxay ka boodayeen laamiga iyo buundan marxawaad marka dadka ugu dambeya saaka ay ka bixayaan mafalde alxamdu biyo baxadii hore way ka saameey yartaa dhanka haddii la yidhaha naf- nafta ama dadka ku dhimana way ka yar tahay wallaahi xaaladda waa u joodnaa xaaladda waa bariga dhexe dadka waa iska tabarleey maadaama dadka tabarleeyihiin biyahana waa u joodeen inay koray u soo socdaan hoos uma socdaano hadda dadkina waa iska yaabiyiin nin walba kolley meeshu kuwa manhala oo naftiisa wala carra waxbana ma hayaan xaaladana waa u jeediin kolleybo sheegaa maaragta hadda la sheegaa ma aha ummad biyahana ummadda ku dhex jiraan Xaafadaha hore loo qarqi xaafadaha hore loo deganayn hadda ugu dambays waa laga xooya kolley biyo xoogoodana ma hatay soo bilaawdeen wallaahi hadda wax gurmada maanan arag oo maamulkeeba dhankooda ka qaxoohaayo meesha ayakina wax ka qabtaan rabaayokaaba dhankooda ka weli ma jirto wax gurmud oo ka yimaaday dowladda soomaaliya maamul goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka waxaana xaaladda ay sii noqonaysaa midba maalinta ka dambaysa sii xumaanayso oo fatahaadda ay halaag keenayso webiga juba ayaa fataxaad ka geystay deegaano iyo degmooyin hoosta magaalada baarsaguuni ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland cabdimajiid cabaas aadan fantastic ayaa warkan faahfaahinaya deegaanka baarsanguuni oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo una jirta magaalada kismaayo masaafo dhan konton iyo shan kilomitir ayaa dadka ku nool deegaankaasi waxa ay yihiin dadyow ay noloshooda ku tiirsan tahay tacbashada dalagyada kala duwan ee la beerto roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ayay qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose ayaa dadka beeralayda ee ku nool deegaankaasi waxa ay saameyn ku yeelatay tacbashada dalagyada kala duwan ee la beerto sida galeyda digirta iyo noocyada kala duwan ee khudaarta si aan wax uga ogaano saameynta ka dhalatay fatahaadda uu sameeyey webiga jubba ayaa dadka ku nool deegaanka waxa ay noo xaqiijiyeen in saameynta ugu weyn ay ka soo gaartay fatahaadda uu sameeyey webiga jubba in ay tahay in ay halkaa ku waayeen guryahooda iyo sidoo kale iyo dalagyadii kala duwanaa ay beeranayeen gudoomiyaha deegaanka baarsanguuni maxamed colaad rooble oo aan wax ka weydiinay saameynta ka dhalatay fatahaadda webiga jubba uu sameeyey iyo khasaaraha ka dhashay ayaa inoo xaqiijiyey in khasaaraha ugu badan uu geystay webiga inay tahay beeralayda oo dalagyadii ay beeranayeen ku waayeen iyo sidoo kale inay haatan haysan dadkaasi hoy ay degaan beeraha qaar geley baa ugu yaallay oo fasalka geleyda hadda oo aga soo ugoyi jirto weligeedba dhulka marka wuu wada go'ay wax oo u fakada ilaahay untay ma lahan kuwii webiga iyo kuwii kaleba waa go-aada go-aan wax ay hadda cayma ay leeyihiin ma lahan kuwii matoorada marka hore ayba qoynaayeenba kuwii aan qoynaynaba marka oo go-ay webigana ma ahane waxaan waa roob ilaahay u maya wax dalag oo badbaaday ma lahan wax dalag badbaaday ma lahan waad mari doontaa beeraha qaar singalar waad mari doontaa laamiga aad arki doontaa beerihii ambuulada iyagoo sidooda sibay u ambuulo yihiin aad arki doontaan marka ilaahay uu idin celiyo haddana waad u jeedaan baarka guryahooda aad marka haysaanba waxaan umalaynaa hadda guryahan dhan waa la wada deganaa marka hore oo nin walba uu gurigiisa ku jiray hadda bilmatal gurigan hadda oo dhinacan kaa jiro waad arkaysaa cid degan ma laha marka horena waxaa ku nooleed laba quusaa ku nooleed marka ugu yartahayna toban cunug ay haysa marka ugu yartahay soddon iyo dhowr quus yaa ka guurtay oo oo dul saaran dad kale xaafadihii kale ay ku nool yihiin meelihii taagga ahaa maya dad kale ay u tageen ayagaas dhaldhalay dadkan dad kale ay u tageen oo walaalahooda ayay la degan yihiin oo guryaha ugu baxay qoysas kale ay dulsaar ku yihiin haa qaar ka mid ah dadka beeralayda oo inoola hadlay ayaa dhankooda ka hadlay saameynta fatahaadda ay ku yeelatay iyo khasaaraha ka soo gaaray fatahaadda webiga uu sameeyey waxaa ka mid ahay geleyda iyo khudaarta kabsarka iyo baamiyaha iyo nyaanyada iyo bocorka haa saameyn kale wuxuu igaalay bedki ayuu soo gelay waaba iga soo guuriyeyba bedki waa guryaha aad arkaysaan oo sawirada laga soo qaaday oo biyaha ku dhex jiro wax matoorar aan ku miirano ma hayno anagana awood uma hayno inaan biyaha gacan aan ku dhurno biyo aan awood u helno ma aha inaan gacan ku dhurno anagoo ah beeraale beerihii afar beri joogto ah asuda ay roob beerihii waan ku soo aragnay wixii anaga maanta hadda aan fiirsanayni biyaha gab ay siiyeen bartaan waxay keentay adiga toddoba maalmooda waay hadda anaga waxasaan anagaan dhex taaganahay toddobadaas maalmood anaga raashinkeena asna wuu ku aadanaa toddobadaas maalin koleyto biyahaan dhexgalayna sabuulkaan ka soo jabsanayna waan cunayna hadda biyihii way bateen sabuul lama geli karo sabuulkaan soo jabinay oo hadda sii xumaada oo sii dhacaan beelakiyaan cunahayna anaga xilliyadan oo kale sanad kasta ayuu webiga jubba waxa uu ku fatahaa deegaanada uu ka maro gobolka jubbada hoose taasi oo ka dhalata khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba warkii duuro kala socotaan raadiyo xadaan ogaantaas tana kulan dambe duuro wanaagsan